wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka daafurtay mashruuca adkeysiga nolosha reer miyiga wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed cabdi xayir maareeye ayaa daafuray munaasabadda barnaamijka adkeysiga nolosha miyiga oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya wasiiru dowlaha wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha beeraha iyo wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada soomaaliya iyo sidoo kale waxaa kasoo qayb galay daafurka hay-adaha kale ah ifad faw iyo w f v iyo martisharaf kaleeto oo lagu casuumay kadib daafurka wasiirka wasaaradda beeraha soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareeye ayaa ka hadlay daafurka mashruuca adkeysiga nolosha reer miyiga waxaana uu ka warbixiyey muhiimadda uu barnaamijkaasi leeyahay wasaarad beer ahaan iyo guud ahaan soomaaliya dowladda soomaaliyeed waxaa farxad noo ah runtii maanta halkan inaanu ka dahfurno mashruuc kale oo muhiima oo nolosha dadka soomaaliyeed ee danyarta ah loogu talagalay in lagu lagu hagaajiyo iyo adkaysiga ay dadka soomaaliyeed ee danyarta ay u leeyihiin isbeddelka cimilada mashruucan wuxuu dadka danyarta ah ee reer miyiga ah ee tuulooyinka iyo baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar ku nool ee beeralayda iyo xoololayda ka caawin doonaa sidii noloshooda loo hagaajin lahaa sidii wax soo saarkooda loo hagaajin lahaa sidii u adkaysigooda cimilada loo hagaajin lahaa ayuu ayuu ayuu wax ka tarayaa waxaa loogu talagalay ilaa soddon kun oo qoys in uu gaadho oo kriteriyada lagu soo xunayana halkan laga jeediyey presentationkii aynu ka arkaynay laga jeediyey inuu noloshooda wax ka bedelo ilaahay sidaa ka dhigo soddonkaa kun iyo ka badanba in ilaahay innakana sabab inoo ka dhigo kuwii dadka soomaaliyeed ee dad oo adduunka ku nool oo aan soomaali u ahayn waxay usoo garteen usoo deeqeen inaynu inakuna sababu noqono inaynu si wanaagsan u gaadhsiino in ilaahay uu wasaaradaha ku shaqada leh beeruhu ka mid tahay xanaanada xoolaha ka mid tahay environmentu ka mid tahay wasaaradda maaliyadda oo had iyo jeer dee wixii lacagaah ay soo maraan ka mid tahay in ilaahayna waafajiyo dadkeenna inaan u adeegno oo ayaan ilaahay ka baryayaa runtii dadka soomaaliyeed ee weliba mashruucan loogu talagalay waxay qabaan dhibaatooyin aada u waaweyn waa dad soomaaliyeed oo qofkooda afartan jirka afartan iyo shan jirka koton jirka ahi aanu arkinin adeeg dowladeed aanu oqoon adeeg dowladeed halka dadka adduunkan casrigaa maanta qofku aanu noolaan karin haddaan dowladdu soo gaadhin dowladdu haddaanay ka warhayn adduunkan casrigaa qofku ma noolaan karaa dadka soomaaliyeedna isagoo koton jira ma yaqaan weligii adeeg dowladeed ma arn waa nasiib darro dadka soomaaliyeed xilli casriga ku dhacday wey oo runtii aada looga xun yahay oo innagu gacmaheenna aan ku samayna weeye si kastaba ha ahaatee mashruucan ayaa la filayaa inay ka faa'iidaysan doonaan qoysas gaaraya ilaa soddon qoos sida ay sheegtay wasaaradda beeraha iyo waraabka soomaaliya